soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaa etoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda etobian airlines ay uga dejisay magaalada kismaayo kuwaas oo waday hub sharci darro ah in ay gudaha dalka ku diyaar gudaha dalkeeda ku diyaariso maleeshiyaad soomaali ah oo iyada ka amar qaata kadibna ay u soo dirto gudaha soomaaliya si ay colaad uga huriyaan waxaa idinkala soo hadlayaa xarunta wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo goordhow wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala shir jiraayad uu ku qabtay oo kaga hadlay xadgudubyo oo ay toddobaadyadii ugu dambeeyey uu sheegay in dowladda etoobiya ay qaaday taasi oo ka dhan ah qarannimada iyo madax banaaniyada jamhuuriyadda soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay qaaday tallaabooyin ay ka mid ahaayeen in laba diyaaradood ay hubay ku geysay magaalada kismaayo halkaasina ay kasii kaxaysatay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan iyadoo uu sheegay inay kaga gol leedahay ficiladeeda guracaan ee ku aadan dhulballaarsiga iyo in ay colaad ay ka dhex abuurto gudaha soomaaliya sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in etoobiya ay maleeshiyaad ay ku martigelinayso gudaha dalkeeda iyadoo kaga gol leh inay xasilooni darre ay ka abuurto gudaha soomaaliya waa kan wasiir ku-xigeenka soomaaliya oo oo ku aadan dhaqdhaqaaqyada dowladda uu ka hadlay dowladda soomaaliya waxa ay si dhow la socotay dhaqdhaq yada ka soo cusboonaaday xuduudaha uu dalkeennu la wadaago dalka etoobiya dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaa xadgudubyada dowladda etoobiya ay ka wadda gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaa ficilada xadgudubka ah ee dowladda etoobiya ay ka wadda gudaha soomaaliya ee ay ku carqaladaynayso amniga iyo xasi soomaaliya tallaabooyinkaas oo sidoo kaleeta xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo madax bannaanida soomaaliya ayna wadday etoobiya tan iyo isku daygeedii dhulballaarsiga ahaa horraantii sana kadib markii dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay ka hor yimaadeen damaca gurrucan ee abiy axmed ee uu doonayey in maaragtay uu dhulballaarsi ku sameeyo waxa ay dowladda etoobiya si isdabajooga u qaadaysay tallaabooyin ay ku wiiqayso amniga dalka soomaaliya sida in ay ku soo daabisho hub sharci darro ah iyo in ay gudaha maleeshiyaad soomaali ah oo iyada ka amar qaata kadibna ay u soo dirto gudaha soomaaliya si ay colaad uga huriyaan sida lala socda etoobiya waxa ay hub sharci darro ah horey u soo gelisay deegaanno ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug sidoo kale waxa ay gudaha etoobiya ku ururisay maleeshiyaad ay ka kaxaysay hirshabeelle mar kale ayay maalintii shalay ahayd waxa ay etoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda etobian airlines ay uga dejisay magaalada kismaayo kuwaas oo waday hub sharci darro ah etoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo xubno la socday kuwaas oo ay doonayso inay u kaashato abaabulka iyo shirqoolka ka dhanka ah ee ummadda soomaaliyeed ayna ku xalaalaysato oo ay u isticmaasho maleeshiyaad ay ku abaabulayso gudaha etoobiya si ay waxyeello uga geystaan gobolka gedo islamarkaana uga shaqeeyaan in gobolkaas ay ku hoosgeeyaan maamulkooda ficiladaas dhammaantood waxay si cad u muujinayaan sida maamulka cadowtinimadu ay ku fogaatay ku aadan soomaaliya ee etoobiya uu ugu mashquulsan yahay kala dhantaalidda midnimada dalka soomaaliya damaca dhulballaarsiga ah ee ay waddo iyo dib u hubaynta maleeshiyaadka iyo shakhsiyaadka dabadhilifyada ah ee cadowkalkaalka u ah ee etoobiya si ay uga caawiyaan in ay qabsato qaybo ka mid ah dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ficiladan aan xilkaska ahayn ee dowladda etoobiya waddo waxay u muuqdaan kuwo ay ku garab siinayso kooxaha argagixisada ah waxayna ka soo horjeedaa mabaadi'da ciidanka nabad ilaalinta ah ee admis oo ay qayb ka yihiin islamarkaana waxay ficiladaas yihiin kuwo abuuraya xiisad cusub dowladda soomaaliya waxa ay uga digaysaa shakhsiyaadka dalkooda ku soo hogaaminaya cadowga ee qaybta ka ah shirqoollada looga soo horjeedo dowladnimada midnimada madax bannaanida ummadda soomaaliyeed in ay dhaxli doonaan cawaaqib xun lana horkeeni doono sharciga iyadoo looga digayo dowladda etoobiya ficilada guracan ayna dowladda soomaaliya diyaar u tahay in ay ka difaacdo dalkeeda fal kasta oo nuucaas ah dowladda soomaaliya mar kasta waxa ay diyaar u tahay nabad ku wada noolaasho ku dhisan is-ixtiraam umana dul qaadanayso ficil kasta oo xadgudub ku ah midnimada madax bannaanida amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda soomaaliya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu cabduqaadir cismaan o dalsan t v muqdisho
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka madasha istaraatiijiyadda ee xiriirka warbaahinta shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ka soo qaybgalay xubno ka socday bahda warbaahinta wariyaal agaasimayaal ururada bulshada rayidka xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya goobta ayaa lagu soo bandhigay muddadii labada cishaa ee uu socday shirkaasi doodo iyo weliba falanqayn ku aadan sida markaa lagu wajihi karo natiijada ee xiriirka warbaahinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala oo shirka ugu horeyntii daafuray ayaa sheegay in wax badan shirka lagu falanqeeyey qodobo badanna laisla meeldhigay sida uu cabdishakuur sheegay waxa ay madashaani ahayd runtii madal aad iyo aad muhiim ugu ah qaybna ka geedi socodka dowlad dhiska dalkeenna waxaan ka leenahay saddex hadaf oo waaweyn oo aan rajaynayno in ay noqoto natiijada ka soo baxda wadahadalka halkaan shalay ka bilowday midda koowaad waa in qaybaha kala duwan ee dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan haddii ay yihiin hay-adaha dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah bulshada rayadka ah iyo saaxiibada caalamiga ah aan midayno aragtideenna ku aadan fariinta jihayneed ee aan dadkeenna u gudbinayno waxay marka arrintaasi daba socotaa dadaal ay xukuumaddu soo waday sanadii barkii ugu dambeeyey wasiiradii ka tirsanaa xukuumadda federaalk soomaaliya ee shirka ka qaybgalay ayaa dhankooda sheegay in qodobada shirka laga soo saaray ay yihiin kuwo muhiim u ah shirka iyo weliba soo qabanqaabiyaasha waxaana u mahadceliyey cid walba oo soo qabanqaabaysay shirkan si gaar ah wasaaradda warfaafinta social media inta iska imaado oo wuxuu rabo sheego oo aan u heynin raay kabacdi markii la qabtana dhaho aniga xoraan ahay waa warbaahin sidaan wax u arkaan u sheega suuragal ma ah ayadana middaasna in dadka laga wacyigeliyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel